barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska africa qaarkood iyo barta v o a somali com
waa duhur khamiis ah bisha januwarina waa shan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka laba kun iyo toddobiyo tobanka dhegaystayaal raalli ahaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa tababar dhinaca hogaaminta ah oo loo fidiyey dhallinyaro ku sugan gobolka mudug waxaa dhiirigelin noo ah maanta inaan tababar aan kasoo qayb galno dhallinyaro labaatan ah oo lagu tababarahayo hogaaminta oo lagu tababarahayo siday shaqooyinka ka horyiba ay u qabsan lahayeen siday u xalin lahayeen khilaafaadka waxaan rajaynayaa labaatankan dhallinyarada markay deegaanadooda ku noqdaan xarar dheere xobyo iyo degmada gaalkacyo isaga yimid marka ku noqdaan inay ka fuliyaan howlahay qaban lahayeen sidoo kale waxaad maqli doontaan xarun agoomaha ah ama agoomaha lagu daryeelo oo laga hirgeliyey magaalada boorama taas oo dhallinyarada agoonta ah ka caawinaysa dhinaca waxbarashada horta agoonta loogu talagalay iminka lama xadidin iminka ilaa hadda inta aan gacanta ku haynaa waa afar boqol oo yatiim waxayna u badan tahay inay tiradu sii korodho oo intaa ka sii badato oo waxaad ogtihiin in moogtahay gobolka amase soomaaliyaba guud ahaan ama somalilanba inay agoonto aada ugu badanta
waxaan sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan dhegaystayaal heese kala duwan oo aad u macaan
milic ka mahadhgalo kamahoydoo dhaxa maaha wakhtiguna dhambuu iga dhaafaya
codkaas macaan iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida
faragelinta la tuhunsan yahay in raashiya ay ku samaysay doorashooyinkii maraykanka ka dhacay ayaa waxaa maanta lagu dhagaysan doonaa laba kulan oo ay yeelan doonaan xubnaha aqalka seneedka maraykanka waxaana sidoo kale looga warbixin doonaa madaxweynaha maraykanka barack obama madaxweynaha ayaa bulshada sirdoonka ku amray in dib u eegis ay ku sameeyaan suurtagalnimada ah in dalaal shisheeye ay faragelin ku sameeyeen doorashooyinka maraykanka tan iyo sannaddii laba kun iyo sideed markaasi oo doorashadii dhacday isaga lagu soo doortay guddiga adeega ciidamada ee seneedka maraykanka ayaa warbixin ka dhageysan doona agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka james claber agaasimaha hay-adda amniga qaranka admiral michael rogers ku-xigeenka xogayaha gaashaandhigga ee dhinaca sirdoonka marcel letre gudoomiyaha guddiga adeega ciidamada senator john mccain ayaa arbacdii waxa uu faragelinta rushia ku macneeyey ficil dagaal
dalka mexico ee deriska la ah dalkan maraykanka waxaa shalay la boobay dukaano tiro badan kadib markii sare loo qaaday sicirka shidaalka dalkaas taas oo sii qaaligaraysay nolosha dalkaas oo awalba ahayd mid aada u sarraysa xukuumadda ayaa bishan januari ku dhawaaqday in qiimaha shidaalka kor loo qaaday ilaa labaatan boqolkiiba tallaabadaas ayaa ka cadhaysiisay muwaadiniinta mexico waxayna sababtay inay jidgooyooyin ku xidhaan waddooyinka taga kaalmaha shidaalka sidoo kalena waxaa isu socodka gaadiidka xanibay dadweyne cadhaysan oo mudaharaad samaynaya xiisaddu waxay cirka isku sii shareertay shalay arbacadii kadib markii la bililiqaystay dukaano badan waxaana wasaaradda arrimaha gudaha mexico ay sheegtay inay xabsiga dhigeen ilaa laba boqol oo qof meheradaha la boobay ayaa lagu qiyaasayaa ilaa sagaal iyo toddobaatan dukaan oo waaweyn halka rabshadahani ay sababeen inay xidhmaan ilaa boqol iyo toddobaatan dukaan oo kale
qodobadii warka ugu door koroonaah ayaad dhegaysateen waxaadna nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a barnaamijka dhallinyarada magaalada gaalkacyo waxaa lagu qabtay tababar la xiriira hogaaminta toosan taasi oo la siinaya dhalinyaro kala duwan oo isaga kala yimid deegaanada gobolka mudug wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada gaalkacyo dhallinyaradan oo maalmo tababar ku qaadanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa laga kala keenay qaybo ka mid a magaalooyinka gobolka waxaana ujeedka aqoon kororsiga uu ahaa sidii dhallinta loo bari lahaa hoggaanka suuban labaatan dhallinyaraha oo isugu jira hablo iyo wiilal ayaa ka faa'iidaysanaya aqoon kororsiga waxaana dhallinyaradii ka qayb gashay xiritaanka ay ka warrameen sida ay uga faa'iidaysteen iyo muhiimadda dhallinyarada uu u lahaa kulanka yurub cabduqaadir sheekh cali oo ka mid ahayd dhallintii tababarka ka qayb gashay ayaa ka sheekaysay waxa ay ka barteen kulankooda waxaa iskugu yimid dhallinyaro ka kooban labaatan qof oo ka timi gobolada kala duwan ee galmudug gobolka mudug aada iyo aad faa'iidada badnaa aan ka helna waxay ahayd horta kow in naloo tababaro muxuu yahay hogaanku see wax loo hogaamiyaa maxaa ka imaan kara khilaafyada waxyaabaha keena qaabka loo xaliyo hogaanka wanaagsan waxa uu yahay iyo hogaanka aan wanaagsanayn waxa uu yahay aad iyo aad faa'iido badan baana ka helnay waxaan kaleeto faa'iidada noogu badnayd oo kale aan ka helna ahayd markii duruusta laga tago labaatan qof oo ka timid gobolka mudug oo kala gedisan oo dhalinyaro ah oo aqoon-yahanaa oo isgaranayn oo isku bartay waxaan kaleeto ka wada hadalna qaabkaan uga miri dhalin lahayn tababarkiina la siiyo meeshaas aan ku qaadanay labaatankenaas maadaama degmooyin kala duwan aan ka nimid cabdicasiis faarax garaasa ayaa ka warramaya waxyaabihii ay dhalinta kusoo bandhigeen tababarka intii uu socday
runtii waxyaalaha laga faa-iiday ama waxaa soo baxday in dhallinyaradii bulshada gobolada oo degmada gobolka mudug layskaga keenay waa ujeedaa maantay ilaahbaa mahad leh waxay aada iyo aad oo usoo bandhigeen xirfado kala duwan sidii u shaqeyn lahaayeen markay degmooyinkooga ay tagaan sidii isku wacyigelin lahaayeen sida olol kasta iyo dhinac kastaba u shaqeyn lahaayeen hadday noqon lahayd doorasho hadday noqon lahayd olol nadaafadeed hadday noqon lahayd nabadda inay ka qayb qaataan hadday noqon lahayd iskaa waxoo qabsi iyo gacmahooda iyo inay wax ku shaqaystaan iyo sidii xirfado loogu qaban lahaa barnaamijkan qof walbao deegaanku ka yimid inuu sidii loo tababaray inuu ugeeyaan jeclaan lahaa oo dadkiina ugu sii faa-iideeyey iyo dhallinyaradii uu kasoo tegay iyo degmooyinka uu matalahayay aydiid maxamed cali guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee galmudug ayaa xiritaankii tababarka ka sheegay ujeedka dhallinta loo kulmiyey inay tahay sidii loo heli lahaa dhallinyaro dib uga faa'iidaysa dadkii ay ka yimaadeen waxaa farxad weyn noo ah waxaan maanta ku faraxsannahay waxaa dhiirigelin noo ah maanta inaan tababar aan kasoo qayb galno dhallinyaro labaatan ah oo lagu tababarahayo hogaaminta oo lagu tababarahayo sidai shaqooyinka ka horyimaad ay u qabsan lahayeen siday u xalin lahayeen khilaafaadka waxaan rajeynayaa labaatankan dhalinyarada markay deegaanadooda ku noqdaan xarar dheere hobyo iyo degmada gaalkacyo isaga yimid markay ku noqdaan inay ka fuliyaan howlahay qaba lahayeen waxaa guul ah sidoo kale inaan samaynay madal dhalinyarada ay ku kulanto oo aan ugu talagalnay in dhalinyaradii is-heshaaba ay meel ku kulmaan aan ugu talagalnay inay registrationka dhalinyarada ay ku qaataan waxaan rajeynaynaa faa'iidada halkaas aan ka helno inay aada iyo aada noogu weynaato laba action point baan hay-adda u dhiibnay oo ah in maamulka dhallinyarada guud ilaa galmudug la dhiso midda labaad in la sameeyo xarumo dhalinyaro ay ku midoobaan saas daraaddeed waxaan islenahay intaas markii la helo dhalinyaro dhisan maamulkoodu dhisan yahay xarumo leh niyaddoodu ay wanaagsan tahay soo baxaya aan uga hortagno tahriibka aan uga hortagno falalka xukunka ah waxaan rajeynayaa dhalinyaro horteyda taagtaagan walaalahay ah ee tababarka galay maantay inay ka faa'idaan fuliyaanna wixii casharada ku qaateen waana mahadsantiin tababarka oo socday muddo shan cisho ah ayaa waxaa ka qayb galay dhallinyaro laga kala soo xulay qaybo ka mid a degmooyinka mudug iyo deegaano dhowra waxaana intii uu socday tababarka dhallinta lagu baray kaalinta ay ku yeelan karaan hoggaanka iyo u adeegidda bulshada cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhallinyaro badan oo waalidkoodu ay dhintaan ayaa la kulma nolol adag iyaga oo qaybo badani ay ka hadhaan waxbarashada waxaa deegaano badan oo soomaalidu degtona laga hirgeliyey goobo adeeg u fidiya carruurta agoonta ah waxaana xarumahaas ka mid ah xarun cusub oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada boorama wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa waraystay ibraahim sheekh maxamed sheekh muuse oo madax ka ah ururka towfiiq oo ururkoodu gacanta ku hayo xaruntan horta xaruntani waa xarun dhulka ay ku fadhida waa lixdan iyo toddobaatan waxaana loogu talagalay horta iskuul ahaan in maaragtay laga dhigto ciddii iskuul ahaan ugu dhigataba inay ku dhigto iskuul waxaa kaloo raaca malcaamad qur-aan oo isagana loogu talagalay in lagu baro qur-aanka asal ahaanna iskuulkan waxaa maaragtaa kharad bixiyey lacagta lagu dhisay qadar khayriya hay-addaasi oo go- somalilan meelo badan wax ka qabata sida agoonta oo kale aada u xooga u saarta oo xagga maaragta malcaamadahana meelo badan ka dhistay oo gobolka hodal sidaan ogahay me- meelo dhowra ayay ka soo dhiseen marka markaskan iminka maanta uu furay madaxweyne ku-xigeenku muddo badan ayaan ka sugaynay oo ilaa shan sano ah oy raadinayeen dadaalla ugu jireen run ahaantiina maanta ayaa maaragta uu noo xaqiiqoobay in la furo oo xadhigga laga jaro isagoo dhismihiisuu socday muddo afar bilooda waxaana rajaynaynaa in insha allahu tacaala uu noqdo meel ay agoontu ay wax ku bartaan iyaga oo agoonta ay haydo ka bixiso kharashka ay wax ku baranayaan waxayna rabaan in ilmaha agoonka ay aqoontiisa kor u qaadaan si mustaqbalka uu wax u qabsan karo taasaa maaragtaa in meel keli haata lagu soo ururiyo sidaa daradeed ayaa halkan eh, loogu dhisay agoonta dhanka waxbarashada mooyaane ma jirtaa dhanka farsamada gacanta agoonta ma la baraya
xagga farsamada gacanta weli barnaamijkaasi lama furin Eh, laakiinse xagga waxbarashada oo ilmaha run ahaantii hay-adda xorriyadda kama qaado ikhtiyaarkiisa meeshuu iskuulku ka baranayo ha ka barto Eh, laakiinse kharashka iyo lacagta uu ku baranayo ayay bixiyaan haddii ilmuhu isagu is ahaantiis meel dee farsamo uu helo uu ka bax- uu ka barto wax maanicuu jiraa ma jira ee maaragta lacagta iyagu way ka bixinayaan agoon intee leeg ayaa loogu talagalay markaasi xaruntani inay wax ka bartaan oo ay hoyna u noqoto
horta agoonta loogu talagalay iminka lama xadidin iminka ilaa hadda inta aan gacanta ku haynaa waa afar boqol oo yatiim waxayna u badan tahay inay tiradu sii korodho oo intaa ka sii badato oo waxaad ogtihiin in moogtay gobolka amase soomaaliyaba guud ahaan ama somalilanba inay agoonto aada ugu badantay marka yatiim kasta oo u baahan oo jaanis ka hela cid wax mancinaya ma jiro oo ka horjoogsanaya een, waa wuu ka mid noqon karaa agoontaasi ee qadar khay- qadar jaarati ay ka bixinayso waxbarashada agoonka marka meesha la qorayo shuruudaha lagu xidhayo maxaa ka mid ah horta wax shuruud oo saasoo ku xidhan ma jirto ilmuhu waa inuu marka la qorayo uu toban jir ka yaryahay si muddada loo raadinayo ciddii kafaalo qaadi lahayd dee aanu uga bixin wakhtigii eh, agoonnimada isagoo eh, hay-addu ay ku xadiday toddobiyo toban jir toddobiyo toban jir haddii uu dhaafo kolley dee nin isdabarayo qaangaadhu noqonaya markaa toban jir baa loo xadidaa shardiga waa kaas waxaa kale oo loo xadidaa waa inuu wax barto hadduuna wax baranaynin oo maxay ahaydaanay uu waqti kale waqtigiisa wax kale ku luminayo taa lafteeda eh, shuruudaha ayay ka mid tahay waa inuu wax barto oo waxbarasho uu ku jiro wax dhaqaalaa oo looga baahan yahay agoonta oo dugsigu ka qaadaya ama xaruntu ka qaadaysaa ma jiraa
Eh, dhaqaale waa looga baahan yahay oo lacagtan la siinayaba waa lacagta loogu talagalay inuu ilmo wax ku barto marka haddii meesha xarunta uu ka baranayo iyo haddii meel kale uu ka baranayaba kolley dee ilmuhu lacagta gacanta lagu soo siinaya isaga iska bixinaya isaga maaragta markaa eh, wixii fee iskuulku ka qaaday bixinaya oo fiida waxaa looga baahan yahay marka ilmihii meesha gelayay ha ilmaha meesha galaya fiida waa looga baahan yahay ma aha iskuulku iskuul bilaasha waxaa la rabaa iskuulku inay ka soo baxdo macalimiinta mishaharkooda inuu ka soo baxo Eh, maxay ahayd cidda shaqaalaha ka shaqaynaysa inta mishaharkoodu ka soo baxo keli haatana kuma koobnaanaya agoonuune waa iskuul dee u furan bulshada oo sida iskuullada kale laakiinse si dee ilmihii agoonka ahaa meel loogu hagaago uu yeesho oo loo tixi raaci karo waxbarashadiisii hadday tahay maaragta darajaadka imtixaanka oo kale waxyaabahaasi si meel loogu hagaago waxaan anaguna aad maaragta u fadilaynaa ama maaragta aan hormarinaynaa in ilmuhu uu halkaasi ka mid noqdo laakiinse fiida iska bixiyo markaan siino lacagta qadarkaa lacaga ee markaa uu ilmahaasi bixinayo intee ayuu gaadhsiisan yahay ayaad ku qiyaasi kartaa
horta ilmaha waxaa la siiyaa saddexdii bilood hal mar ayaa waxaan siinaa ilmaha sida maaragta ay u badan tahay boqol iyo toban dollar sida hay-addu ugu soo qorto waxba lagama jaro oo shaqaalaha wax looga jara ma jirto Eh, shaqaaluhu iyagu mishahar baa ay hay-addu siisaa Een, marka isagu bishii marka la eego waxay noqonaysaa waa shan iyo soddon dollar shan iyo soddonkaa doolar haddii dee iskuulka uu dhigan wax uga soo hadhaan falilaahi alxamdu haddii iskuulku uu ka wada koforgarayana waa nasiibkii maaragta wax kaloo loogu kabayaa ma jirto kaasi wuxuu ahaa madaxa ururka taqwa oo ka wakiila xarunta agoomaha ee dhistay qadar khayriya sheekh ibraahim sheekh maxamed sheekh muuse haashim sheekh cumar good v o a boorama aada u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo waraysigaasi nooga soo diray magaalada boorama n axmed mardhuud heestay intaad maqashay baad aada ula dhacday
heesku waa wuxuu iila muuqda hees cusub oo oo dhegaheyga ku cusub haddana aada u macaano laxanka iyo musiga iyo codkuba intuba ay yihiin kuwo aada isugu dheeli tiran oo waa heesii Aad- sanadkan laba kun iyo siddeed iyo tobanka la qaaday markaa wiil dhallinyaraha laftigiisa laga yaabo saaxadda inuu walow aada u cod macaano midhihiisa iyo heesihiisa markaad aragtid aad leedahay fanaanintii hore ayuu magaranaysaa waqti badan buu aad qaaday aad iyo aad aad iyo aad qabal inoo soo codkani qabo waa fanaanka cabdiyare iyo heesta milic kama hadhgalo
milix kama hargalo kama hoydo dhaxamaa milix kama hargalo kama hoydo dhaxamaa wakhtiguna dhambuu iga dhaafaya milix kama hargalo kama hoydo dhaxamaa milix kama hargalo kama hoydo dhaxamaha wakhtiguna dhambuu iga dhaafaya dhibka dhagar ma geline maxaa dhibay naftaydii dhallinyaroy doolbaxay la moodii wadnahatii ku dhararnay aan kala dhul sugaynaa nala kala dhex galay ifka dhagar ma geline maxaa dhibay naftaydii dhallinyaroy andolbaxay la moode wadnahatii ku dhararnay aan kala dhul sugaynaa nala kala dhex galay nolol kala dhaqaaqno ma dhimanin kumanagii dhulko kama dheeri dayal caashiq maahe dhugtatayda dhugtatayda dhugtatayda nololka la dhaqaaqno ma dhimanin kumanagii dhulko kama dheeri adhayal caashiq maahe dhugtatayda dhugtatayda dhugtatayda madhadhamiya soor kama dhuunto bahala madhadhamiya soor kama dhuunto bahala taladuna dhambay iga dhaafaysa madhadhamiya soor kama dhuunto bahala madhadhamiya soor kama dhuunto bahala taladuna dhambay iga dhaafaysa sow dhaqan wanaagii dhibtu iima saarnayn dhallinyaro dhulbaxay la moodeen wadna hatii ku dharanayn aan kala dhul sugaynaa nala kala dhex galay sow dhaqan wanaaggii dhibtu iima saarnayn dhallinyaroon dholbaxay la moodeen wadna hatii ku dharanayn aan kala dhul sugaynaa nala kala dhex galay nolol kala dhaqaaqno maan dhimanin kumanagii dhulko kama dheeri haddayal aashaq maahe dhugtatayda dhugtatayda dhugtatayda nololka la dhaqaqno hoy maan dhimanin akumanagii dhulko hohoho kama dheeri haddayal aashaq maahe dhugtatayda axmedow wuxuu yidhi milic kama hadhgalo milicdaa waxaan filaya ereyadaas siyaabo kala duwan baa loo isticmaalaa
waa hees aad iyo aad u macaan kulleyba ha ereyga milic la yidhaahdaa dadka deegaanada qaarkood ee waxaa laga yaabaa cadceed Ah, la yidhaahdaa.
cadceedda.
cadceedda kama hadhgalo Si fiican.
qaarkood milicda marka waxaa laga yaabaa in ereye kala duwan loo yaqaano aad iyo aad aad wuxuu iyo yidhi aad.
anigu banaankaasaan u taaganahay aad iyo aad waa soomaalida gobollo badan ayaa ereyo badan u kala isticmaala siyaabo kala duwan waa codkii macaanaa ee fanaanka cabdiyare ayuu ahaa weli waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka dhalinyarada ah ee laantaaf soomaaliga ah ee v o eda waxaana idinkala soo hadlaynaa magaalada washington haatanna dhinaca ciyaaraha nuur xasan nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya
aan ku horeyna ee kooxda tottenham ee dalka ingiriiska ayaa soo gabagabaysay rayadii kooxda chelsea ay ku dooneysay in ay ku samayso rikoodh cusub oo ah in ay badiso kulankeedii afar iyo tobnaad oo xidhiidh ah horyaalka kubadda cagta premier league ingiriiska kadib markii ay xalay ku garaacday laba gool iyo eber ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka kooxda tottenham ee white hart lane ee magaalada london ayaa waxaa isku xureeyey oo xidiga garoonkana noqday weeraryahanka kooxda tottenham iyo xulka ingiriiska dale ali oo dhaliyey labada gool oo ay kooxdiisu ku badisay tababaraha kooxda chelsea antonio conte iyo ciyaartoydiisa ayaa ku xumaan doona guuldaradan hase yeeshee weli iyaga ayaa hogaaminaya horyaalka premier leaga guushii ay ciyaartii xalay ka gaartay tottenham ayaa u dirtay kaalinta saddexaad oo ay kala baxeen kooxda ay isku xaafadda yihiin ee arsenal oo iyadu hadda u dhacday kaalinta afraad dhanka kalena kulamo ka tirsan koobka dalka sbain ayaa xalay dhacay kooxda real madrid ayaa kordhisay guulaheeda isdabajoogga ah ee balooyinkii ugu dambeeyey ee gaaraysay kadib markii ay xalay saddex gool iyo eber ku qaarijisay kooxda sefiya lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka koobba dalarey ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka real madrid ee bernabu waxaa ku gacan sarraysay kooxda real iyadoo goolasha ay ku badisayna laba ka mid ah uu saxiixay weeraryahankooda hamis rodriguez halka goolka saddexaadna uu saxiixay ciyaaryahan revail ferne real waxaa ka maqnaa laacibinteeda dhinaca weerarka ee kale ah karim benzema ronaldo iyo greth bale oo isagu dhaawac ku maqan real madrid waxa ay badanaysaa hadda sagaal iyo toban kulan sideed iyo soddonka ciyaarood ee lasoo dhaafay ee ay ciyaartay ciyaaraha kalena kooxda real sociedad ayaa tallaabo weyn u qaaday wareega xiga ee sideedda kadib markii ay xalay saddex gool iyo gool ay uga awood sheegatay kooxda vireal goolasha waxaa u kala dheliyay ciyaaryahanada william hose carlos vella iyo michael oyerzabel dhinaca afrika haddii aan eegno waxaa soo dhowaanaya furitaanka koobka qaramada afrika ee sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka lagu qaban doono dalka gabon ciyaartoyda xulka cameroon ee lagu naaneyso libaaxyada aanan la loodi karin ee afrika ayaa lagu dhawaaqay ciyaaryahanada kale ah joel matib oo u safta kooxda liverpool iyo laacibka kooxda westbrom alan neom ayaa iska waayay liiska kadib markii uu ka tagay macalin hugo bruce go-aankan ayaa ka dambeeyey kadib markii labadan laacib iyo shan kale oo dhammaantoodba ka ciyaara dibadda ay diideen in xulka qaranka ay u saftaan sababo la xidhiidha iyaga oo doonaya inay xajistaan boosaska ay uga ciyaaraan kooxahooda cameroon ayaa waxa ay ku jiraan gruupka e waxaana ay fooda dari doonaan xulalka gabon burkina faso iyo geni bisow ugu dambeyntiina goolhayaha waaye araga ah ee dalka masar cisaam al xadari ayaa lagu diray saddex iyo labaatanka ciyaartooy ee masar u matali doona tartankan elxadari oo bishaan noqon doona saddex iyo afartan jir ayaa haddii uu ciyaaro tartanka sanadkan waxa uu noqon doonaa ciyaaryahankii ugu da-da weynaa ee abid ka ciyaara koobka qaramada afrika taariikhda inta la xasuusto ciyaaryahankii ugu da-da weynaa ee ka ciyaara tartankan waxa uu ahaa laacibkii hore ee dalka masar xusaam xasan oo koobkii afrika ee sanadkii labada kun iyo lixda saftay isaga oo ay da-diisu ahayd sagaal iyo soddon sano dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimona waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinac yaray nala socodsiinaya haatanna mar kale aan jaleecno dhinacii heesaha
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dhallinyarada waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo axmed cali sheekh axmed oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo